halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrirbam iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa aroornimo axada bisha nofembarna waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan saaka iyo caalamka idaacadda v o e da wadajir halkanna waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
saamayn kale oo farajiliro aanu ku leenahay annagu ka guud yahaan ma jirto oday dhaqameedku waxa ay keenaan ee ay isla ogol yihiin oday dhaqameedka iyo cuqaasha matashaho weeyaan waxaanu haddii alla kuusama ogolyahay annagu qabannaayay dabeetana codaynta gelinaa tirinta iyo codka codaynta laftigeeda si transparent ay u dhacdaa goobjoogayaal baa jooga caalamiya waa maxamed yuusuf jaamac oo ka mida guddiga doorashada dadban ee maamul goboleedka jubbaland warbixin doorashada la xidhiidha ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oon idiin haynaa qaybtii labaad waraysi aannu la yeelannay hanti dhowraha soomaaliya oo sheegay in uu baarayo in hanti qaran loo adeegsaday ololaha doorashada iyo iibsiga codadka ergooyinka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida mitt romney oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee maraykanka horena ay isu aflagaadeeyeen madaxweynaha la doortay donald trump intii uu socday ololihii doorashadu gaar ahaan bilowgii ololahaasi ayaa shalay oo sabti ahayd la kulmay madaxweynaha cusub ee la doortay master trump kulankan ayay sheegeen in ay uga wada hadlayeen arrimo muhiim ah oo siyaasadda caalamka khuseeya mitt romney oo doorashadii sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii la tartamay madaxweyne obama islamarkaana laga badiyey ayaa dhowaanahan la hadalhayey in laga yaabo in madaxweyne trump uu u magacaabo xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ma cadda ilaaye iminka cidda xilkaasi loo magacaabi doono iyadoo aan wax natiijo ah laga soo saarin kulankii dhex maray trump iyo romney oo ka dhacay beer uu master trump ku leeyahay gobolka new jersey hogaamiyaasha caalamka ee ku kulansan shirka beru ayaa ugu baaqay maraykanka iyo dalalka kale inaysan ka tegin heshiiskii ganacsi ee horey u yaalay wakhti kastoo marka maraykanka iyo waddamada kale ee reer yurub ay dadkooda u codayaan siyaasiyiin hor leh waxaa shaki la geliyaa heshiisyadii dadkaasi ay uga faa'iideyn jireen madaxdooda waxaana madaxda eshiya basifig ee dhaqaalaha ku bahoobay shirkoodan ay ka soo saareen baaq ay ugu yeereen waddamada inaysan ka bixin heshiisyadii caalamiga ahaa ee horey u yaalay madaxweynaha shiinaha ayaa sabtidii shalay ahayd wuxuu ugu yeeray kulankaasi intii uu socday waddamadii ku jiray heshiiskaasi dhaqaalaha inay weli kasii faa'iidaystaan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington iyadoo lasoo warinayo in musuq maasuq ku salaysan qof jeclaysi iyo dhaqaalo lagu kala qaadanayo doorashooyinka ka socda xarumaha maamul goboleedyada dalku ay jiraan ayaa waxaa soo kordhaya cabashada ay jeedinayaan qaar ka mida beelaha oo leh wax laysdabamariyey kuraastii ay qorsheynayeen inay murashaxiintooda u tartamaan taasoo keentay in la hakiyo doorashadii shalay oo sabti ahayd ka socotay magaalooyinka jowhar iyo kismaayo ee hirshabeelle iyo jubbaland wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdi axmed hakadka ku yimid doorashada dadban ee ka socotay magaalada jowhar ee hirshabeelle waxa uu shalay yimid markii habeennimadii jimcihii israsaaseen uu ku lug leeyahay mid ka mida wasiirada dowladda federaalka ay ka dhacday afaafta hore ee madasha shirka shalay oo sabti ahaydna waxay taasi keentay in shirka gebi ahaanba lasoo xidho khadka telefoonka ee jowhar ayuu iigu waramay zaki axmed xaraare oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee hirshabeelle wuxuuna ka waramayaa sababta shirka ay u joojiyeen shaqaaqo yar xilli lagu guda jiray codbixin kursi ka mida kuraasta yaala hirshabeelle iyadoo wareegii koowaad uu dhammaaday oo wareegii labaad loo gudbay ayaa waxaa dhacday in laba ka mida ergooyinka doorashada ay isu gacan qaadeen kadibna uu halkaa ka dhashay buuq kadibna guddiga doorashooyinka hirshabeelle wuxuu goostay in la joojiyo codeynta isagoo raacaya xeerarka doorashooyinka shaqaaqadaa kadib iyaa waxaa ka dhacay muddo kooban oo nusaac ka badnayn kadib joojintii aan joojina codbixinta yaa waxaa afaafka hore ee xarunta doorashooyinka ka dhacay israsaaseyn joojinta aan maanta joojinay doorashooyinka hakadka aan gelinay muddada koobanna waxa uu sabab ahaa shaqaaqooyinka isbiirsaday gacanka hadalkii ka dhacay xarunta doorashada iyo iyo isfasaafintii ka dhacday dibadeeda si lamida maamulka hirshabelle waxaa isna istaagay doorashadii dadbaneed ee ka socota kismaayo ee jubbaland sababo la xiriira iyada oo labada kursi ee ka mid a afarta kursi ee dhiman lagu soo dooran lahaa laba mudane shalay khilaaf uu ka dhashay islamarkaasina mid ka mida beelaha dega gobolka jubbada hoose markii dhexdooda ee shaqaaqa dhex martay la keenay in albaabada la isugu xiro xarunta shirka waxaa goobta shirka uu ka socday ka dhacay sida wararku ay sheegayaan gacanka hadal keenay in guud ahaanba shirka loo dibdhiga maalinta beriya waxaan khadka telefoonka aan kula xiriiray kismaayo maxamed yuusuf jaamac oo xubin ka ah guddiga doorashada ee jubbaland waxaan weydiiyey sababta keentay shaqaaqadii shalay ka dhacday xarunta doorashada dadban ee ka socotay ee magaalada kismaayo dagaal dhacayoo jiray kama warhayo anugu waase jirtaa haddii alla kuusama ogol yahay in muxuu ahaa labada kursi ee la dooranayey beelaha mid ka mid ihi maxay ahayd mala ii sheegay ama isfaham la-aan dhexdooda ay dhacday dabadeetana waxaa jirta maxay ahayd mararka qaarkood waxaa dhacda dadka codaynaya inay dadka qaar isaga afduumlaadaan oo muxuu ahaa haddii alla kuusama ogol yahay iyadoo lasoo wada xareeyey ergooyinkii la doora doorashada ridi lahaa iyadoo lasoo wada xareeyey ayaa qaar kamida la yidhi ciddii ay taageersanaayeen inay ku yidhaahdeen ka soo baxa meesha oo sidaasay doorashadu ku baaqatay doorashada waa la qabanaya berritana nabadoonnada dhaqanka ayaa waxaa la sheegayaa in musuq maasuqa laftooda ay qayb ka noqdeen waxaa magaalada kismaayo ka dhacay toddobaadkan sidoo kale mid ka mida xubnaha aqalka hoose doorashadii ka socotay oo laysku qabsaday taasi oo keentay in gacanka hadal ay sabab u noqoto waxaa cabashada jira qaar ka mida beelaha ay kaga cabanayaan qaar ka mida hogaamiyaasha dhaqanka nabadoon axmed shariif waxa uu la soo xiriiray v o e da isagoo cabasho ka ah mid ka mida hogaamiyaashooda dhaqanka ninka nabadoonka oo marka horena beeshu ay geysay meesha magaceedana meesha ku tegey oo ugaaska ugaas maxamed xasan yarow ahaa waxa weeye waxaa dhacday marka gabar uu afi u yahay buu watay asaga iyo inasiyad baa wada watay beel ahaan bay ku wateen waxa weeye qabiilka wax ma dooran karaa la yidhi ma odayn kartaan baa la yidhi way og yihiin reer kismaayo way og yihiin allooltima doorashadii markay dhacday oo annaga aan u qorshaynay in ay ku tartamaan labada gabdhood mid cid kastaba ha wadatay oo aanu jifada ah bal tii soo baxdana inaanu kula shaqayno sida nidaamka tuuriga ama caalamiga uu qabo inay cod ku kala helaan meesha oo istartamaan baanu annaga u garanay tartankii markii laisugu yimid waxaa dhacday ergadii wuqmaasha in qaarna gabadhii masharxa ahaydna la xabiso oo lagala taga hoteelka ay ku jirto oo saacado dhan la waayo meel ay jirto ergadana in baabuur iyo tignika loola yimid ul iyo xabad lagala daalay dad aan ayaga ahayna meesha la geliyey oo waa odeeyeen la yii dadkii mas-uuliyadaasna waxaa iska leh maxamed xasan yarow iyo inasiyad baa iskale nabadoonkaasi beeshiisu ay ka cabanaysa ee haatan lagu eedeynayo in xubinta loo doortay aqalka hoose ee baarlamaanka uu isagu ehel la yahay islamarkaasina uu keenay meesha ayaa waxa aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedaha loo jeedinayo beesha reewuqmaasho waa beel beesha aniga odageeda ama ugaaskeedii ah xaqdareen aniga iyo qusaysa waxkuu sheegayaa ninkaasu waxba kama jiraanin nin hor joogsadayna ma jira markii horena gabdhaha annaga ma aanan keenin oo beesha caalimka iyo ummadda soomaaliyeed bay ka mid yihiin wuxuu hadeer sheegahayana anaa hortiisa taagan waxba kama jiraanin hadeer wuxuu ku eedeynayaa madaxweyne ku-xigeenka uu eedeynaya wasiirka arrimaha gudaha u eedeynaya aniga u eedeynaya inna haba yaraatee waa waxayna waxba ka jirin weeye haddaba saameyn intee la eg ayaa guddiga doorashada dadban ee jubbaland ay ku leeyihiin faragelin inay ku sameeyaan qabaa'ilada mar kale ayaa su-aashaasi waxaa ka jawaabay maxamed yuusuf jaamac annagu ka guddi ahaan doorka aanu ku leenahay waxa weeyaan marka hore odayga boqol iyo shan iyo soddonka ah baa waxaanu xaqiijinaa inuu dhowr caaqil oo beesha wada matalaya jifooyinkeeda kala duwan inuu la yimaado dabeetana lagu siiyo maxay ahaytay waajib sidai ay usoo xulan lahaayeen maxay ahaytay ergadii koob iyo kontonka ahayd ee kursigaa maxay ahaytay ka codeyn lahayd inaanu xaqiijino shantan oday ama lixdan oday ama tiradooda nambar kastaba ha ahaadeen ee wax soo xulaya inay tahay jifooyinka hoose ilaan haddii intan nin keliya layska siiyo maxay ahaydtay ninkan saxeexaa un haddii la siiyo layidhahdo adugu warqadaa qaadoo soo qor maxay ahaydtay macna samayn mayso cid baa wax dowratay marka xigtana ergooyinkii la keenay inaanu diiwaan gelino maxay ahaydtay sida ahayd aanu diiwaan gelino sawirra ka qaadno koob iyo kontonka qof waxaa wada saxeexa maxay ahaydtay haddii alla kuusama ogolaya oday dhaqameedka mas-uulka ka ah guddiga kan aan ka tirsannahay siid iyo wakiilada guddiga federaalka ee fiid u jooga dowlad goboleedka ka jubbaland u jooga keliya ma ahan in musuq maasuq baahsan laga soo sheegayo xarumaha doorashada ee maamul goboleedyada iyo in xubno ka tirsan dowladda ay ku lug leeyihiin haddana waxaa dhinaca kale jirta in dhowr qofe ay ku dhinteen intii ay socdeen doorashooyinkan dadban aaday u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inaa la socodsiinaysay dhinaca kalena hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax ayaa sheegay inuu ku eedeeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashadan inay xisaab ka keenin lacagihii laga ururiyo musharaxiinta u tartamaya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa hantidhowruhu uu sheegay in uu baarayo in hanti qaran loo adeegsado ololaha doorashada iyo iibsiga codadka ergooyinka qaybtii labaad ee waraysigan oo uu la yeeshay haaruun macruuf ayaa sida tan ku bilaabatay halkay ka imanaysaa lacagtani lacagta waxay ka imanaysaa dadka shakhsiyaadka ee kursiga doonaya ayaa qaarkood axsaab iyo ururo iyo shakhsiyaad lacag haysto ganacsata ay meesha ku jiraan iyagii baa lacagta keenaya oo ku tartamaya nin walbaaba wuxuu rabaa dee waxa weeye qalad baa dadku aaminsan nink ama ganacsatada ahaa ama magaca lahaa hadduu kursi helo xildhibaan noqdo inuu immunity helayo ayuu aaminsan yahay oo wax boobi karo wax dhici karo marka qaarkood baa meesha sidaa kusoo gelaya marka kursiga difaac baa laga dhiganaya iyo hab siyaasadeed intaba miyaad ka war haysaa lacagta laga qaaday waa lacagahani waa lacagtii araajida laga qaadaya qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo aqalka hoose ama aqalka sare oo ugu yartahay laba kun iyo shan boqol oo ah haweenka aqalka sare ku xigto shan kun ay kusii xigto ilaa toban kun marka in mise lacagaa soo xarootay kula tahay ilaa hadda ilaa hadda cid garanaysaa ma jirto guddoonka doorashada dadban baana mas-uuliyaddeeda qaadaya isla xisaabtankiina waxa weeye wuu reer maray ma ka wada hadasheen waanu ka wada hadalnay qoraal baanu u dirnay brotocool iyo dheyd eh madaxweynaha ayaan ogeysiin siinay prime ministerkaan ogeysiin siinay ra-iisul baarlamaankaan ogeysiin siinay waxaanu nile waxaan u baahan nahay maadaama aan nahay hay-addii isla xisaabtanka in aad nala socodsiiso dhaqdhaqaanka akoonada aad ka furaysaan gobolada si aan u helo xog dhab ah waxa baxay iyo waxa aan bixin arrintaasina ma dhicin waxa weeye isla xisaabtanka meeshan soomaaliya markaan joogno dad badan baa dhagax ka furaysta guddoomiyaha guddiga doorashada dad badan baana qayb ka arrintaa waa gartay waan kala xiriiranaa isagana wakhtigiisa waan siinaynaa si uga jawaaba waxaad wax yar nala wadaagtaa waxaa kaloo la sheegayaa adaa noo xaqiijin doona hadday jirtay haddii kale waxaad ka hadashay codadka ergooyinka la iibsanayo laakiin inay doorasho kale garab socoto oo ah tii hoggaanka waddanka oo xildhibaanada lafdigooda codkooda lasii iibsanayo ma aragtay taas wax haddaynoo xaqiijinay waa dee way dhacaysaa linaxintiisa ma mooga madaxda sare ee waddanka hadda ka talisa iyo musharaxiinta u tartamaya inay qabtaan madaxda bosishinada sare intuba waxay adeegsanayaan lacag waana wax muuqda weeye waxa weeye waxayna ka muuqataa sida doorashooyinka kusoo baxay iyo shaksiyaad kusoo baxay shaksiyaad xafiisyada dowladda ka shaqaynaya ayaa kusoo baxay taasi waxay ku caddaynaysaa in xitaa qofka markuu u tartamayo shaqadan oo kale inuu xildhibaan noqdo inuu ka tago shaqadii dowladda oo uu noqdo qof private citizen ayay ahayd qof shaqadii dowladda hayo ama agaasimo waaxeed ama agaasimo guuda ama dee xil kala haya ayaad arkaysaa oo xilkii ka taganaya xil kale u tartamaya soo qaadanaya dadkaasina waxay ka tirsan yihiin muxuu ahaa madaxda sare axsaabtooda ayay ka tirsan yihiin waa garta waxaa ay dadka qaar ku doodi karaan qofku muwaadinka ah miyuusan xaq u lahayn inuu tartamo uu boos qabto lana doorto midda kale dadka qaar waxay ku doodayaan lacagahan baxaya inay olole ku baxayaan ee aysan cid laaluushayn maxay kula tahay qofka muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto inuu wax doorto waa sax weeye laakiin waxa meesha yaalbaa waxay tahay qof bosition haya iyo qof aan bosition hayn uma sinna uma sinna xilka la doonanayo oo ah baarlamaanka uma sinna sababto ah qofku awood buu haystaa awooddii baana laisku muquuninaya qofka private citizenka ah iyo qofka public employeega ah ama public servantiga ah oo shaqa haya dawladeed haya mas-uuliyad haya iyo qof aan mas-uuliyad hayn inaynan u sinayn cadaalad ahaan waad arg waad dareemaysaa tan kale waxa weeye dhaqaalihii meesha ku baxayay ayaad arkaysaa in uu badan yahay kootadii la yiri dumar baa iskale meeshii qof dumari ku fadhiso oo la iska weecinayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dhaqaale oo xitaa aan lala gabanayn qaarkood baan video haynaa dhaqaale aan lala gabanayn cadaaladii sinaantii baa meesha ka maqan waxaa la doonayaa marka in aan kutagrifal aan la samayn awood kutagrifal awoodeed aan la samayn qofka awood haya ama xil haya kutagrifal awoodeed buu u adeegsanayaa inuu ku muquuniyo qofka kale oo aan xilka hayn waa garta lacagahan oo oo la isticmaalayo ma ku jiraan lacago hanti dowladeeda oo ama tii canshuurta ama tii ka soo xaroonaysa dekadaha ama garoonka ah ma ku jirtaa mar haddii kutagrifal awoodeed ay meesha ka jirto taana qasab wax diidaya ma laha inay ku jirto weli baaris baanu ka wadnaa inaan ka hordhacnaan diidaynaa laakiin hadda waxaan ka hadlay kutagrifal awoodeed iyo lacago sicir barar ah oo musuq maasuqa waxa weeye sicir bararka number one ah waxaa ku xigaya kutagrifalka awoodeed isticmaalka lacagta qasnada dhexe ku jirta iyada baaris baan ku wadnaa
kaasi waxa uu ahaa hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax oo u warramaya haaruun macruuf dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in aanu isku daynay inaan la xiriirno guddoomiyaha guddiga doorashada cumar maxamed cabdulle cumar dhegey balse ilaa iyo haatan aysan noo suuroobin inaanu ku helno khadka telefoonka si uu uga jawaabo eedahan marka ugu horreysa ay noo suurta gashana waa idiin soo gudbin doonaa
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a deegaanada geeddiqsi iyo xirsi jiciir ee gobolada awdal iyo gabiley ee somalilan ayaa guul ka gaadhay dhanka nadaafadda iyo faayodhowrka islamarkaana qoys walba uu samaystay musqusha saxarada loo isticmaalo kuwaasi ooan dhaqan ahaan miyiga soomaalida ka jirin inta badan wariyaha v o ede borama haashim sheekh cumar good ayaa munaasabad arrintaasi loo qabtay waxa uu kula kulmay agaasimaha hay-adda hiil ee iyadu barnaamijkan hirgelisay iyo qaar ka mid a dadweynaha deegaanadaasi ku nool waxaana ugu horreyn uu ku bilaabayaa agaasimaha hay-adda hiil axmed cismaan cali magacaygu waxa weye axmed cismaan cali agaasimaha hiil run ahaantii waxay ahayd xaflad aad u farxad badan waxay ahayd markii ugu horreysay somalilan ama geyga soomaaliyeedba bulsho ama community ay ku guulaysato waxaan la yidhaahdo dibadku saxarowga oo ay samaystaan iyadoo cidina aanay caawinin bulsho intaa leeg diqsi iyo xirsi jiciir oo ka kala tirsan gobolka awdal iyo gabiiley labadaa bulsho ay ku guulaystaan inay samaystaan qoys walba masquul iyagu ay leeyihiin oo ay samaysteen iyadoon cidina ka caawin oo markaa ay bulshadii oo dhan ee labadaa bulsho qoysaskii o dhan ay samaysteen taas markaa wax weyn ka taraysa inagoo maanta xusayna maalintii masquulaha adduunka nofembar barnaamijkan oo ay naga caawisay maxaytay unisef iyo wasaaradda caafimaadku ururka hiil haddaan nahay waxaa xafladan maanta sameeyey oo isxilqaamay oo soo abaabulay bulshada geeddeeqsi oo si ay ugu dabaaldegaan guusha ay gaadheen iyagoo uga dan leh miidiyahana u marinaya bulshooyinka la mida ee walaalahood ee waddankeenna iyo dalalka jaarkaba inay iyaguna ay gaadhaan oo ay iska xoreeyaan dhibaatada xagga caafimaadka iyo deegaankaba dhibta weyn u leh ee dibadku saxarowga oo ku badan waddankeenna kadib markii sahano fara badan oo marar kala duwan la qaaday la eegay la ogaaday in boqolkiiba toddobaatan dadka miyiga ku nool ay ku saxaroodaan debadda taasoo markaa ay ku dhiirigelinayaan bulshada labadaa deegaan ee geedeeqsi iyo xersajiciir inay bulshooyinka kale ee reermiyiga iyo tuulooyinka dalkeennu ay kaga daydaan oo ay iska ilaaliyaan dhibaatada deegaanka iyo caafimaadka uu ku hayo dibadku saxarowgu
sida ay bulshadan deegaanadani ay u dadaaleen ee ay ugu dadaaleen inay ka xoroobaan bannaanku saxarowgii oo ay musqula samaystaan idinku kaalin intee leeg ayaad ku lahaydeen ka urur ahaan hiil ayaad agaasimaha ka tahay wallaahi ururka hiil gaar ahaan maxay tay shaqaalaha barnaamijkan waxa ay iyaga iyo annaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo unisef oo socdaa wax adduuna oan ku lahayn ma jirto haba yaraatee waxaanu ka taageeray ma jirto keliya uun xog iyo baraarujin iyo dhiirigelin ayuunbay ahayd wixii aanu annagu ku lahayn meesha ayada ah dhammaan waa soo arki doontaa midiana waa laga sii daayey wax allo waxa ay ku samaysteen dhowr iyo siddeetanka qoys ee geediksi iyo dhowr iyo soddonka qoys ee degmada xirsa jiciirba waa wax local available material ah waxyaabihii iyagu ay lahaayeen xoogga ay geliyeen waa koodii dadka mobilisatiinka sameeyey waa dadkaan u tababarray afar qof meel walba dadka abaabulka sameeyey waa odayaashoodii madax dhaqameedkoodii guddoomiyahoodii iyo maayarka maxay hatay dila oo isaguna runtii si fiican uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda biyaha unisef intaasi iyagoo ku mahadsan iyaguna iyo ururka hiil waxaanu inagu lahaynuun taageerida xagga iyo dhiirigelinta iyo farsamada iyo xogsiinta iyo wacyigelintu maanu lahayn wax kale oo aanu ku darnay oanu ku lahayn ma jirto waxaan la joogaa dadka deegaanka gaar ahaan deegaanka xirsa jiciir siaad u samaysateen musqulaha musqulaha waxaan u samaysanaa noo maxamed muuse samatara guddoomiyaha ah xirsa jiciir wax haddii rabbi xugmayo wax cid kale ka yimid maaha waa nadaafad weeye waxaan asalkaba horta asalkiisu laakiin nadaafaddu asagoonu fahansanayn weeyaan inagu marka hore aan fahansanayn unbay ka mid tahay mar laakiin markii aan fahanay marka horena waynu ogeyn inuu godku yahay wax fiican oo ma garanaysa ama lagu soo maydho lagu soo saxarado hore baanu ogeyn markaynu aragnay xanuunnadii immika sidaa ahaa ee dadka dhakhtarkaa la geeya waxaa la yidhahdaa mooyaan ninkii hebel xanuun aan la garanayn baa laga helay baa le waa la garay waa xanuunkiisii markii dib aan ugu samaynay haddii rabxume arrinkaa xog aan ugu samaynay waxay noqotay in xanuun kastaa ka yimaado bannaankaa lagu saxaroonayo inuu yahay xanuunnadaasi ayaabaan ogaanay ooftii tayfoodhkii ma garanaysaa waxyaabi nooca ahay oo dhan waa laga xoroobay ilaahay baana ma garanaysaa mahadle marka adigu deegaankanaad ka socoto oo ah deegaan reer miyiya musqula intee leeg ayaad samaysateen deegaankeenna xirsi jiciir waxaannu samaysanay annagoo deegaankaasa ilaa soddon suuli baan samaysannay soddon yaan samaysanay waxaana horta asalkaba annaga horta waxaan noogu siiba degdeg ugu samaysannay dadka oo meel wada yaalla dhulkiina ootii laga dhammeeyey oo luuqyar lagu wada kulmay dhagdhagigan wax marka dambe iskula yaabniba kan sii socdaa ama hortee suuli samayso ninow qasabay kugu noqonaysaa inaad samaysato meel astur inaad gasho marka imiga qoys walba wuxuu leeyahay musqul u gaara oo iyagu ay maaragtay isticmaalaan qoys walba wuxuu leeyahay musqul u gaara qoysqoys baa loo leeyahay aqalaqal baa loo leeyahay sidaasaa loo leeyahay waxaa jira deegaano sidiina reer miyiya oo meelo degan oo aan isticmaalin suuliyada imika aad idinku fahamteen faa'iidadeeda kuwa maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheeganaa kuwaasi way noo yimaadaan iyagoo baadi doodoonaya oo deegaanka dhankaas isagoo baadi doodoonaya aadhi maaragteen leh waxay yidhaahdaan hageer maxaad ku ridataan inaad oodeen darbaaladeed ku meyriseen maxaa inii gala waxaa noo gala waan ku soo saxaroonnaa oo maxaa dhulkii inaga helay dhulkii waxay noqotay idan ceebbaba dhulku idan ahaa dhulku ceebbuu ahaa laakiin waxaa la samaysanayaa saasaa la samaysanaya sababtaan weligaan badhika fadhiisan jirnay waxbaa lama fadhiisanaye sidan baa ka fiican caafimaad laga helay fayadhowrka iyo magaranaysa iyo nadaafadaasi ayaa la qaadanaya muuse axmed xasan caaqile aadu deegaankan ma deganin deegaan kalaad ka timid xafladdan oo lagugu marti qaaday bal ka warran deegaankaaga sidanoo kale ma u samaysteen musqulo iyo meelo ku saxaroodaan wallaahi aan uma samayn sidayda laakiin waxaa ku tala jira hadda kadib inuu sidanoo kale ka sii weyn u sameeyo macallimiin bay noqdeen waxayna bareen saxadii ugu fiicnayd nidaamkii ugu wanaagsanaa ayaan ku aragnay oon kala kulahnay aniguna deegaankayga waan ku wacyigelinaya deegaankayga haddaan la idhaa haashim sheekh cumar good v o e boorama
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaa la soo gaaray wakhtigan oo kale markii dhammaanteenba aan ku wada nasan jirnay mid ka mid a heesahaan idinkugu talagalna kusoo dhowaada codka baxsan ee fanaaniinta khadra daahir ciige iyo xasan aadan samad
Thank you.
codkaasi fanaaniinta xasan aadan samatar iyo khadrad daahir ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka iman islaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo